siyaasadan qaran ee jinsiga ama jenderka waxa jender loo dhahay kelmad ku habboon jinsigii ayaa la waayay sababtoo ah kelmadahan waa kelmado u baahan ama in hadda la curiyo ama hadda magac bixin cusub loo sameeyo halkee naga soo gaartay ma aha siyaasad cusub siyaasadan waxay aad u xoojinaysaa xaqdhowridda haweenka waa ognahay annaga shan iyo labaatan sannadood oo waddankan burbur ku jira oo aanan lahayn sharciyo amaba siyaasado oo xaq dhowra xuquuqda insaanka wuxuu ku salaysan yahay afar qaybood waa qeybaha ku aadan xagga waxbarashada qeybaha ku aadan xagga caafimaadka xagga maxaan ku idhaahdaa dhaqaalaha amaba nabadgelyadaba intaasoo idil waa waa waxaan la yidhaahdo amaba crosskatina ama meelo badan ay galaan laakiin waxaan u samaynay siyaasadan guudan guud oo kusoo urura afartaas qaybood sidii runtii loo xaq dhowri lahaa arrimahaas waa arrin runtii aad u foolxun waa wax laga xanuunsada lagana gubta runtii qofkii caaqil ah ama waxgarad ah marna kuma fikiraayo dowlad islaam ah ayaa waxaas intay diyaariso oo lixdan qofood oo muslin ah horgeyn doonto isku raaci doonto oo ansixin doonto sharcigan markii la diyaariyey marka horeba waan ogeyn annaga inaan leenahay muxuu ahaa siyaasad guud oo ah waddankan lagama dhammaystiri karo lagamana ansixin karo siyaasad ama sharci aan ku salaysnayn diinta islaamka marka been abuuristan waa wax loogu talagalay in ummadda lagu abuuro tuhun waa wax loogu talagalay in shacabka soomaaliyeed haddeer la geliyaa waqtigan oo ah waqti marxalad kala guur ah in lagu lagu abuuraa buuq badan looma baahna buuq waan wada tashanaynaa waxaan diyaarinaynaa sharci islaam ku salaysan oo ku aadan meelaha laga liito oo ah waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha marka dhibcahan iyo waxaa la sheegaya haba yaraatee ma ku jiro mana aqbalayno mana qaadan karno waxaan u aragnaa meel ka dhac siiba wasaaradda haweenka iyo xuquuqi insaanka arrintaas waxay waxay ku noqotay meel ka dhac